بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وقال كثير منهم منهم حق نقنيسا أي من أهل السنة وقال كثير وحي يراهدين إن بدن أو منهم أهل السنة كمذا إن الإيمان قول وعمل إيمان هو قول يعمل والإسلام إسلام كنا فعل ما فرض على الإنسان ficlu maa shay samayntii weeye furida cala alinsaani insaanka lagu farad yeelay an yafcalahu inuu sameeyo idaa dukira kullu ismin haddii magac walba la sheego calaa xidatihi goonidiisa loo sheego madmuunan ila alaakhar xaal loo geeyey oo loo dumay midka kale faqiila ilaa marka almu'minuuna waalmuslimuuna jamiican ow mufradayni ama iyagoo markaa laba mufrad ah oo la kala saarayo uriida biaxadihimaa midkood waxaa loola jeedaa haddii la kala saaro macnan macnaa loola jeedaa lam yurad bilaakhar oo aan midka kale loola jeedin yani waa haddii la jamciyo midkood waxaa loola jeedaa macnan lam yurad bilaakhar aan midka kale loola jeedin wain dukira axadu lismayn haddii labada macno labada magac midkood la sheego shamala alkulla wa cammahum wuxuu shamlinayaa alkulla dhammaan wa cammahum waana camimaya dhammaan waa soo wadagelayaan macnaa haddii midkood la sheego midka kale waa hoos imaanaya hadalkan macnihiisa waxaa waaye ida ijtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamaca hadday kulmaan way kala tagaan hadday kala tagaanna way kulmaan alislaam waliimaan daa'ifo ahlu sunnaha ka mida saasay yidhaahdeen wa kaiiru minhum in badanoo ka midana qaaluu waxay yidhaahdeen alslaamu waliimaanu waaxidun islaamkay iimaanku waa mid farqi uma dhexeeyo faqaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi waman yabtaqi hayra alislaami diinan qofkii islaamka waxaan ahayn diin ka raadiyo ka dalba falan yuqbala minhu laga aqbali maayo falow ana aliimaana hadduu iimaanku hayruhu islaamnimada hayrkeed ahaan lahaa lam yuqbal iimaanka lama aqbaleen marka aayadda sidaasay u daliishadeen waxay yidhahdeen islaam iyo iimaan waa isku mid maxaa yeele alla wuxuu yidhi qofkii islaamnimo waxaan ahayn wax ka raadiya laga aqbali maayo qofkii islaamnimo waxaan ahayn diin ka dhigta laga aqbali maayo haddii iimaanku uu yahay waxaan islaam ahayn iimaanku muxuu ka mid noqonayaa waxaan la aqbalay inuu ka mid noqonaya sidaasay kuay u daliishadeen aayadda wa qaala alla wuxuu yidhi faakhrajnaa man kaana fiiha min almu'miniin faakhrajnaa waxaan saarnay man kaana fiiha ciddii ku dhex sugnaydoo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ahay famaa wajadnaa maanan helin fiiha qaryada dhexdeed hayra beytin waxaan hal guri ahayn oo min almuslimiina muslimiinta ka mida markii dambe min almuslimiina marka horena waxaa layihi min almuminiin waana hal sinfi waxa laga hadlaya soo maa idan waxay yidhahdeen waxay daliil u tahay alislaam waliimaan waaxidun waxay daliil u tahay calaa ana alislaam waliimaan waaxid islaamkii iimaanku waa mid oo ma qaybsamaan waa qowlka labaad wa minhum waxaa ka mid a ahlu sunnaha man dahaba qolo ku tagta ilaa ana alislaama islaamku mukhtasun inuu gaar ku yahay bilistislaami lilaah ilaahoo loo hoggaansamo waalkhuduuci lahu iyo alloo loo khuduuco waalinqiyaadi lixukmihi iyo xukunkiisoo loo hoggaansamo fii maa huwa mu'minun bihi wuxuu asiga markaa rumaysan yahay xukunkeeda inuu u hoggaansamo kamaa qaala qaalat ilacraabu acraabtu waxay yidhaahdeen aamanaa bihi aamanaa waan rumaynay qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna waxaad tidhahdaan baa linabi maxamedow lam tu'minuu ma rumaynina walaakin quuluu laakiin waxaad tidhahdaan aslamna walamaa yadkhul iliimaanu iimaankuna weli ma gelin fii quluubikum quluubtiinna aslamna istaslamna ay ku fasirayaan qoladan marka alislaam waxay dhaheen waa alistislaam macnaa waa fi daahir in la hoggaansamo wa qaala alla wuxuu yidhi yamunuuna calayka waxay kugu galladaysanayaan kugu mana sheeganayaan an aslamuu inay islaameen qul waxaad tidhahdaan laa tamunuu calaya islaamakum islaamnimadiinna ha iigumana sheeganina aniga bal illaahu yamunu bal illaahu alle ayaa yamunu calaykum adinku idinku galladaysanaya an hadaakum inuu idinku hanuuniyo liliimaani iimaanka wa hada aydan daliilun aayaddanna waxay daliil u tahay liman qaala humaa waaxidun qoladii tidhi alislaam waliimaan waa waaxid waa isku mid maxaa yeele marka hore waxaa la yidhi laa tamunuu qul laa tamunuu calaya islaamakum markii dambena maxaa la yidhi bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaan waxay daliilu taha bay yihahdeen alislaam waliimaan inay waaxid yahay meeqo qowl waaye saddex qowl oo dhammaantood ka mida aqwaasha ahlu sunnaha saddexdan qowlba ahlu sunnaha iskale maaha aqwaal ahlulbidac kuma jiraan ahlu sunnuhu waxay isku khilaafeen farqi ma u dhaxeeya bayna aliimaani waalislaam mase uma dhaxeeyo qola waxay yidhaahdeen farqi baa u dhaxeeya qolana waxay yidhaahdeen farqi uma dhaxeeyo waa waaxid qolooyinka yidhi farqigaa u dhaxeeya ayaga laftirkooda labay noqdeen qola waxay yidhaahdeen islaamnimada waxaa laga wadaa alistislaam fi daahir ka islaami lmunaafiqiin oo kale waayo daahirka un in la hogaansamo oo munaafiqiinta daahiran markay hogaansameen maxaa loo ictibaariyey inay muslimiin waxaa la siiyey axkaamu lmuslimiina fi daahir iimaankan waxay yidhaahdeen waa islaamnimada baatinan wa daahiran qofka ilaahay uu ka rumaynayo sidaasay u kala duween qolana waxay yidhaahdeen waa qolada ugu horraysay alislaam waaliimaan hadday kulmaanna way kala tegayaan hadday kala tagaanna way kulmayaan haddii midkood la sheego kan kale waa soo hoosgelaya haddii la wada sheegana mid walba macno gaara ayuu yeelanaya oo waxay leeyihiin hadday kulmaan alislaam maxaa lagu fasirayaa alacmaal adaahira salaada soomka xajka acmaasha daahirada aliimaanna waxaa lagu fasirayaa alacmaal albaaina acmaasha baainada lagu fasiraya sida rumaynta allah iyo maalinta qiyaamo malaa'igta rususha la rumeeyo waxyaabahaasoo dhan oo acmaasha baatinka ah oo qalbiga laga sameeyo waxay leeyihin waa iimaan waa markay kulmaan khilaafka noocaan ah waxay yidhaahdeen culimmadu waa yacni khilaafkan waa cinda muta'akhiri ahli sunna muta'akhiriinta ahli sunnaha agtooda waa amaa salafu saalix ayaga dhexdooda khilaaf kama jirin in farqi u dhaxeeyo bayna alislaami waaliimaan salafku iskuma khilaafsanayn salafkii hore iskuma khilaafsanayn laakiin culimmadii dambe ahlu sunnaha ayaa isku khilaaftay alislaam waliimaan ma farqibaa u dhaxeeya mase waa isku mid sida saxiixaana waxa waaye alislaam waaliimaan in farqi u dhaxeeyo haddii ay kulmaan haddii ay kala tagaanna inay isa soo hoosgelayaan waa qowlka ugu horeeya saxiixa aayadda waman yabtaqi hayra alislaami diinan oo ay u daliishadeen qolada isku mid waaya dhahaya waxay ku cileeyeen ama daliilkooda wejig wejigay ka daliishanayaan waxay ku sheegeen haddii iimaanku uu yahay khayru lislaam iimaanku muxuu noqonayaa midaan la aqbalin uu noqonaya saasay yidhahdeen soo maa qowlka hore qolada qabta waman yabtaqi khayra alislaam aliimaan ma ka maran yahay mase waa soo hoosgelayaa waa soo hoosgelayaa sababtoo ayagu markay kala saarayaan ama ay leeyihiin farqiga u dhexeeya waa goorma ma mar walba mar walba maaha waa markay kulmaan hadda halkan ma kulmeen aayaddan ma ku kulmeen waman yabtaqi hayra alislaami diinan kuma kulmin islaam keliyaa la sheegay markaan iimaanku waa ku hoos jiraan alislaam waaliimaan markaan waa isku hoos jiraan qaalat ilacraabu aamanaa qul lam tu'minuu aayaddaasi waxaan ku soo marnay hadda ka hor fii saxiixi albukhaari fii kitaabi aliimaan waxaana soo marnay culimmadu inay laba qaybood iskugu khilaafeen imaamu albukhaari raximahullah muxuu ku fasiray aslamnadan alistislaamuu ku fasiray qowlkaasoo asiga qabaa alistislaam haddii lagu fasiro macnaheedu waxa waaye qoladan acraabta waxay ahaayeen munaafiqiin maxaa yeelay qowluu aslamna macnaheedu waxay noqonaysaa waan hogaansannay fi daahir keliya dhaha maxaa yeelay fi lbaatin muslimiin ma tihiin qowlkaasna waa qowl marjuuxa oo madhabu kaiirin min ahli sunna waxa waaye qoladaani inay ahaayeen qolo muslimiina acraabtaani waxay ahaayeen acraab muslimiina munaafiqiin ma ahayn laakiin waxaa loo yidhi quluu aslamnaa walamaa yadkhul iliimaanu fii quluubikum iimaanka laga anfiyey halkan waa aliimaanu alkaamil iimaanku waa laba nooc aliimaan lmulaq iyo mulaqu liimaan alimaan اlmuطlaq waxaa loola jeedaa aliimaan alkaamil waa iimaan dhammaystiran qoladani waxay ahaayeen qole acraaba oo soo islaamay laakiin iimaankooda aan weli taam noqon oon kaamil noqon waxay yidhaahdeen marka aamanaa bimacnaa sida waxay iska dhigeen kibaaru saxaaba oo kale inay yihiin oo iimaankoodu taam yahu dhammaystiran yahay waxaa la yidhi maye waxaad tidhaahdaan aslamnaa waxaan nahay dad islaamay oo asluliimaan haysta asluliimaan bay haystaan waa mu'miniin waa muslimiin walamaa yadkhul iliimaanu fii quluubikum weli iimaankiinu iimaanka qalbigiinna ma gelin macnaha waxa way iimaankii kaamilka ahaa qalbigiinna weli kuma dhammaystirmin lamaaduna waxay faa'iidaynaysaa in raja ay jirto in iimaankoodu dhammaystir maayo maxaa yeele waxaa loo isticmaalaa waxa la anfinayo laakiin haddana la rajaynayo inay dhacaan tawaqucooda wax la rajaynaya inay dhacaan bal lamaa yaduuquu cadaabi bimacnaa way dhadhamin doonaan waayo welise ma dhadhamin weli maysan dhadhamin laakiin waa dhadhami doonaa walamaa yadkhul iliimaanu fii quluubikum weli iimaankiinu taam ma noqon laakiin waa la rajaynayaa inuu taam noqdo qoladan marka munaafiqiin ma ahe waa muslimiin laakiin waa muslimiin aan gaarin iimaankooda inuu kaamil noqdo aliimaanu alkaamil asiga waa ka darajo sarreeya alislaam waa ka heer sarreeya laakiin waxaa la leeyahay ida ftaraqa ijtamaca waida ijtamaca iftaraqa waa maxay waa mulaqu liimaan walislaam ha mulaqu liimaan iyo alislaam waay mulaqu liimaan maxaa loola jeedaa aslu liimaan aslu liimaan iyo alislaam waa mutaraadifaan waa isdabagelayaan haddii ay kulmaan markaasay kala duwanaanayaan haddii mid la sheega kan kale hoos imaanaya laa yadkhulu ljannata ilaa nafsu muslima muslima maxaa soo hoosgelaya mumina waa mid markaan oo kale midaa la sheegay tan kale waa hoos imaane ina addiina cinda allahi alislaam aliimaan ma ka maran yahay kama marna aliimaan wuxuu gelayaa taxta alislaam haddii mid keliya la sheego kan kale waa ku hoos jiraa qowlkaas ugu horeeya sawaaba labadan qowl oo kale culimmada ahlu sunnaha qaar ka mid ahaa qaba laakiin waa laba qowloo laga raajixsan yahay wayaquuluuna ahlu sunnuhu waxay leeyihiin in allaha yukhriju min annaari alla naarta wuxuu ka soo saarayaa qowman qolo min ahli tawxiidi ahli tawxiidka ka mid ah wuxuu uga soo saarayaa bishafaacati shaaficiin shafaacada shaaficiinta kuwa shafeecaya shafaacadooda darteed biraxmatihi naxariistiisa uga soo saaraya biraxmatihi buu uga soo saarayaa laakiin waxaa sabab u ah dad shafeecaya halkan sheikhu raximahullah wuxuu uga hadlayaa shafaacada iyo ahlu naarka qaar ka mid ah in naarta laga soo saarayo in allaha yukhriju min annaari qowma min ahli tawxiid alla naarta wuxuu ka soo saarayaa qolo ahlu tawxiidka ka mid a arrintan markuu sheegay sheikhu raximahullah wuxuu ku radinayaa alkhawaarij almuctasila maxaa yeele waxay aaminsan yihiin ayagu qofka haddii uu ku dhinto kabiirah asoo ku sugan inuu yahay khaalid mukhallad fi naar waa soo marnay waxayna leeyihiin naar laga saari maayo waa ku waaraya ahlu sunna waxay leeyihin maya maadaama uu ka mid yahay min ahli tawxiid naarta waa laga soo saaraya axaadiid fara badan aana ku soo aroortay allah subxaana wa tacaala dadka qaar wuxuu naarta uga soo saaraya bishafaacati alambiyaa waalmalaa'ika waalmu'miniin wa biraxmati arxami araaximiin inta khalqiga dhan marka ay shafeecaan ayuu leeyahay allah subxaana wa tacaala waxaa shafeecay ambiyadii waxaa shafaacay malaa'igtii waxaa shafaacay mu'miniinta wa baqiya arxamu raaximiin markaasu wuxuu soo saarayaa man lam yacmal khayran qad khalqi fara badan uu soo saaraya qof walba oo qalbigiisu wax yaroo iimaano uu ku jiro naarku waari maayo waa laga soo saaraya ma'aalkoodu waa ila aljanna waina shafaacata xaqun shafaacaduna waa xaq buu yidhi shafaacadu waa shafaaca caama iyo shafaaca khaasa labaday u qaybsantaa shafaaco caama oo nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo ambiyada kale iyo mu'miniinta iyo malaa'igta intaba la wadaagayo iyo shafaaco khaasa oo ku gaara nabigeenna calayhi salaatu wasalaam shafaacaadka nebiga gaarka ku ah sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ah ashafaacatu alcudmaa shafaacada weyn oo nebigu sala allahu alay slam uu shafeecayo in dadka la kala xukumo yowma alqiyaama waana mid allah subxaana wa tacaala uu ku sheegay fii qowlihi casaa an yabcataka rabuka maqaama maxmuuda almaqaamu lmaxmuud waa shafaacat lcudmaa midda labaad oo nebiga gaarka ku ah calayhi salaatu wasalaam waa shafaacada nebiga uu shafeecayo dadka ahluljannaha ah in jannada loo furo in jannada ay galaan oo loo fasaxo waa ahlu janna waa loo xukumay inay jannada gelayaan laakiin furidda jannada loo furayo nebigaa shafeecaya calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay malagga u xil saaran inuu albaabka jannada furo ama jannada u xil saaran waxaa amar lagu siiyey inuusan ka furin cid ka horaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebigaa ugu hormaraya asaa idan weydiinaya asaa loo furaya kadibaa dadka ahlu jannaha raacaya ambiyada kalea gelaysa kadib ummatu maxamed calayhi salaatu wasalaamaa gelaysa kadib ummadaha kale waa shafaaca khaasa birasuul calayhi salaatu wasalaam shafaacada saddexaadna waa shafaacatuhu licamihi abi aalib shafaacada uu nebigu u shafeecay adeerkiisa abu aalib adeerkiisa abu aalib gaalnimo ku dhintay laakiin haddana maca dalika nebigu wuxuu u nusreeyey nusro aada iyo aada u weyn aada ugu gargaaray markii lagu sugnaa fii maka oo muslimiintu ay haayeen mustadcafiin abu aalib waa ninka mushrikiintu ay dhaafi waayeen oo nebiga calayi salatu asalaam inay dilaan oo ay dhibaateeyaan aad bay u rabeen laakiin ninkay mari waayeen abu aalib uu ahaa abu aalib waa adeerkii aabihii la dhashay haddana abu aalib wuxuu ahaa quraysh dhexdood nin laga heebaysto ahaa nin lagu dhiiro kara maahayn intaa waxaa dheer abu aalib nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu soo koriyey waa adeerkii soo koriyey aaduuna u jeclaa abu aalib nebiga calayhi salaatu wasalaam walidaalika markii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ka dalbeen mushrikiinta abu aalib inuu u gacan geliyo waxay yidhahdeen abu aalibow sida siirada lagu sheego waxaan ku siinaynaa wiilasheenna wiilka ugu qorxoon la wareeg adiga qaado maxamed noo gacangeliyo wax alloo xarabto aan ku siinaynaa haddaad rabto wiil beddelkiisa in lagu siiyo ka noogu quruxda badan ee adiga aada doorataa lagu siinaya ee ugu fiican wuxuu yidhi ma waxaad rabtaan inaan wiilkiina idiin koriyo keygana aad dishaan kiina waa idiin korinaya me waa idiin haynaya keygana waa dilaysaan suuragal maaha waxaa jirta marka qasiido dheer oo alimaam ibnu kaiir uu ku sheegay fi lbidaaya wanihaaya ilaa sagaashan dhowr bayda oo loo tiiriyey abu aalib ugana hadlayo go-doomintii lagu go-doomiyey asiga iyo qoomkiisa banu haashim iyo banu cabdilmualib shicbigii lagu go-doomiyey magaalada maka sababtaa markay diideen inay nebiga gacan geliyaan calayhi salaatu wasalaam qoraysh intooda kale waxay go-aan ku gaareen in la go-doomiyo oo waxba aan laga iibsan laga guursan waxbana aan laga gadan waxnana aan laga gadin xisaaraa lagu sameeyey muddo saddex sano ah intaa waxaa lacag lagu cadaadinayay inay nebiga gacan geliyaan calayhi salaatu wasalaam abu aalib aada uga soo horjeesteen lidaalika sanadkii abu aalib dhintay waa isla sanadkii ay dhimatay khadiija radia allaahu canha waxaa loo bixiyey caamu lxusni sanadkii murugada nabiga alai slat slam sanad murugay u ahayd abu aalib asagoo sidaasa oo nabiga sidaa u difaacaya calayhi salaatu wasalaam waa diiday inuu rumeeyo waxaana sabab u ahaa wax walba horta waxaa ka weynaa in ilaahay u qadaray shaqaawo iyo ahlunaarka inuu ka mid noqdo qadarta ilaahayna lama dhaafi karo wuxuu kaleu dhihi jiray haddaysan qurayshi i dhaleecaynayn oo aanan ka baqayn in lay caayo ishaadaan ku qabooji lahaa oo waa ku rumay lahaa muxamedu laakiin waa la dhaleecaynaya oo qoraysh ay caynaysa markuu ku jiray fii marad اlmowt nabiga alay slat slam wuxuu yidhi adeero waxaa tidhahdaa laa ilaaha ila اllah xadiid musayb bn xasm yaa cam qul laa ilaaha ila اllah kalimata uxaaju laka biha cinda allah abu jahl iyo cabdullahi bn abi umaya markaa la joogeen ayaa waxay ku celceliyeen atarqabu can millati cabdilmualib bidiinti cabdilmualib aad nacaysaa markii dambe wuxuu ku dhintay asigoo leh ana calaa millati cabdilmualib wa abaa an yaquula laa ilaaha ila allah waa diiday inuu yidhaha laa ilaaha ila allah rasuulka calayhi salaatu wasalaam aaduu uga murugooday cabaas ibni cabdilmualib oo camu rasuuli illah calayh isalaatu wasalaam ayaa wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayo adeerka abu aalib waa ku difaaci jiray waa kuu gargaari jiray maxaa u tartay maxaa anfacday nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhaahday huwa fii daxdaaxin min annaar walowlaa ana lakana fi darki اlasfali min annaar shafaacada la sheegaya waa midda xadiidka lagu sheegay wuxuu ku jiraa naarta meelaha kor uga jira ilaa xadiid waxaa ku soo aroortay in reesma taabatada laga saarayo dhimbilo naarta ka mid ah oo maskaxdiisu ay la burinayso waana ahwanu ahli naari cadaaban ahlu naarka asaa uga cadaab fudud oo ugu khafiifsan ninka sidaa lagu sheegay axaadiidta waa abu aalib oo riwaayad muslimka ku jirta waxaa ku timid magacaabidda inuu yahay abu aalib in cadaabka abu aalib laga khafiifiyo maxay ku timid bishafaacat nabiyi sala allahu calayhi wasalam arrintaasina waxay khaas ku tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha nebiga gaarka ku ah ayay ka mid tahay shafaacadani marka waxay ka mid tahay shafaacaadka khaaska ah ee nebiga calayhi salatu wasalaam uu la gaar noqday shafaacooyinka intooda kalena nebiga calayi slat slam waa lala wadaagaa wa ina shafaacata xaqun khawaarijta ma ogola shafaacada muctasiladuna ma ogola waxayna daliishadeen aayaadka ay ku jirto nafyu shafaaca famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin iyo aayaadka la midka ah famaa lanaa min shaaficiina walaa sadiiqin xamiim yacni dad noo shafeeca ma lihin waxay yidhahdeen marka shafaacada waa la anfiyey laakiin ashafaaca almanfiya iyo ashafaaca almuhbata waa kala duwan yihiin shafaacada la anfiyey waa in loo shafeeco mushrikiin iyo gaalo ma anfacaysa shafaaco mana loo shafeecayo maxaa yeele shafaacadu shuruuday leedahay shuruuddeydana waxaa ka mid a qofka loo shafeecayo inuu ilaahay raalli ka yahay midka shafeecayana inuu ilaahay raalli ka yahay subxaana wa tacaala labadu waa shardi allana uu idmo in loo shafeeco man da aladii yashfacu cindahu ila biidnih adilada marka ay deliishadeen oo nafyiga shafaacada ku jira tusin mayso inaan loo shafeecayn dadka muwaxidiinta ah ee dunuubta galay nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi shafaacatii liahli اlkabaa'iri min ummatii shafaacadayda waxay u sugnaatay liahli اlkabaa'iri min ummatii marka shafaacadu waa xaq min caqiidati ahli sunna ay ka mid tahay in shafaacada la rumeeyo wa ina alxawda xaqun xawdkuna waa xaq xawdu nabiyi calayhi salaatu wasalaam inaa acطaynaaka alkowhar fasalli lirabbika wanxar kowhar waa nahrun min anhaari اljanna laakiin biyihiisu waxay ku shumayaan xawdka nebiga sala allahu calayh wasalam xawdka nebigana sifaad badan uu leeyahay oo waxaa la yidhi biyihiisu waxay ka cad yihiin caanaha waxayna ka macaan yihiin malabka waa ka macaan yihiin yacni waa biyo aad iyo aad u macaan qofkii marcaba weligii ma oomo ma haraadayo xawdka nebiga calay sala slam xawdka waa dar darka nebiga calayh salaatu wasalaam iyo xawdka rasuulka calayh salaatu wasalaam waa mid xaq ah axaadiid fara badanaa ku soo aroortay culammada qaar waxay gaarsiiyeen axaadiidta ku soo aroortay saxaabada warisay ilaa siddeetan saxaabi waxay ka mid tahay min alaxaadiid almutawaatira can اnabiyi calayhi اsalaatu wasalaam mima tawaatara xadiidu man kadab waman banaa lilahi beyta waxtasab waru'yat shafaacat wlxawdu xawdka wuxuu ka mid yahay min alaxaadii almutawaatir axaadii xawd ku soo aroortay waxaa jira xadiid dhahaya likulli nabiyin xawd xadiidkaasi dacfiyaa ku jira xawdka nabiga calayhi salaatu wasalaam ma aha waxa ka cabaya ummaddiisa keliya laakiin waxaa ka cabaya dhammaan mu'miniinta kuwii hore iyo kuwii dambe intaba waxaana laga celinayaa qaar ka mid ah ummadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulkaa sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu arkayo dad uu yaqaano oo laga leexinayo xawdka ayagoo usoo socda lala haraayo markaasaan leeyahay buu yidhi yaa rabbi ummatii ummatii markaasaa la leeyahay innaka laa tadri maa axdauu bacdak adiga ma ogid nabi maxamedo waxay gadaashaas soo dariyeen oo la yimaadeen culammadu waa isku khilaafeen kuwaas xawdka nabiga laga reebayo yeeyihiin qaar waxay yidhaahdeen waa gaalada yahuud iyo nasaare iyo wixii la mid ah ummadduna waa ummatu dacwa culammada qaarna waxay yidhahdeen waxa laga reebaya qaarkood waa muslimiin waxaa ka mid ah ahlulbidaca oo ahlubidaca waxay yidhahdeen xawdka nabiga ka cabbi maayaan qaarna si gooniya usii magacaabeen oo waxay ihahdeen sida khawaarijta iyo muctasilada iyo jahmiyada iyo wixii la mida waxay ka mid yihin bay ihahdeen firaqda dadka laga eryaayo xawdka nebiga sababtoo ah xadiidka waxaa ku jirta innaka laa tadri maa axdatuu bacdak wa haaulaai axdatuu bacda nabiy calayhi isalaatu wasalaam bidac fara badanay diinka kusoo dareen ay gadaal kala yimaadeen xawdka nebiga calayh isalaatu wasalaam waa xaq wlmiisaana xaqun wlmiisaana miisaanku xaqun waa xaq wlmiisaana waxay ku cadfan tahay waina alxawda xaqun xawdku waa xaq wlmiisaana miisaanka qiyaamuhuna xaqun waa xaq almiisaan oo ah in addoommada la miisaamayo yowma alqiyaama waa xaq waana xaqiiqo waa dhab khilaafan lilmuctasila maxaa yeele muctasiladu waxay leeyihiin almiisaan waa bimacna alcadl cadaalada loola jeedaa ee miisaan xaqiiqo ah oo acmaal la saaraya ma jiro qowl baaila wa caqiidatu ahli sunna waxaa weeye miisaanku inuu xaq yahay wanadacu almawaasiina alqisطa liyowmi alqiyaama faman haqulat mawaasiinuhu faulaa'ika hum lmuflixuun waman khafat mawaasiinuhu faulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum miisaanku marka adilo badana ku soo aroortay min alkitaab wasunna nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhaahday xadiidka ugu dambeeya fii saxiixi albukhaari kalimataani khafiifataani cala allisaan haqiilataani fi lmiisaan xabiibataani ila araxmaan shaahidka waxaa waye haqiilataani fi lmiisaan miisaanka qiyaamo waa laba kelimadoo ku culus caqiidatu ahlusunna marka waxaa waye aliimaanu bilmiisaan miisaanka in la rumeeyo miisaankuna uu yahay xaq waxaana nusuusta ku timid miisaanku inuu leeyahay kifataan alkifa waxa waaye miisaanku wuxuu leeyahay laba dhinac dhinacna waxaa la saaraa mawsuunka iyo waxa la miisaamayo dhinacna miisaan wasnigii baa la saara wixii lagu miisaami lahaa waa laba dhinac soo maaha miisaanka hadda caadiga ah miisaanka qiyaamuhu asigana wuxuu leeyahay laba dhinac buu leeyahay mid walboo ka mida waxa la yidhaha kifa labadooda waa kifataan midna waxaa la saarayaa xasanaadka midna waxaa la saarayaa sayi-aadka qaabka qiyaamaha dadka loo miisaamayo nusuusta iyo adilada waxaa ku timid saddex nooc adilada qaar waxaa ku timid in waxa la miisaamaya ay yihiin saxaa'ifu alacmaal qaarna waxaa ku yimid in la miisaamayo saaxibu alacmaal saaxibu alcamal qofkii laftirkiisaa la miisaamaya waxaa kaloo timid in acmaasha la miisaamayo waxayna culammada qaar ku macneeyeen ama ay ku jamciyeen in dadku ay kala duwan yihiin ay suuragal tahay dadka qaar in ayaga la miisaamo qaarna in saxaa'iftooda la miisaamo qaarna acmaashii la miisaamo daatadeeda waxaana u daliila qofka in la miisaamayo qowlu nabiyi calayhi salaatu wasalaam yu'taa birajuli samiin maalinta qiyaam waxaa lala imaanayaa buu yidhi nin cayilan laa yazinu cinda allaahi janaaxa bacuuda ilaahay agtiina uma yani kuma miisaan aha garab kaneeco markii miisaanka la saaro garab kaneeca culayskay leedahay miisaanka qiyaamo kuma lahan yanii aada iyo aaduu wasankiisu u khafiifaya miisaankaoo khafiifana maxay tusinaysaa halaag waman khafat mawaasiinuhu fa ulaaika aladiina khasiruu anfusahum qofkii miisaankiisa uu khafiifo fududaado waa qof khasaaro hoogay waay qofka miisaankiisa uu cuslaado macnaheedu waa qof xasanaadkiisa uu badan yahay xumaantiisa ka badan yahay qofkaasi waa qof liibaanay oo badbaaday waxyaabaha miisaanka ku saabsan waxaa ka mid a miisaanku ma hal xabaa mase waa mawaasiin miisaano badan miya mase waa hal miisaan culummadu waa isku khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen waa mawaasiin hal miisaan ma ahee waa miisaano fara badan qolona waxay yidhahdeen culimmada ka mida waa hal miisaan waxaana raajixa miisaanadu miisaanku inuu yahay hal xabo miisaanka maalinta qiyaama waa hal miisaan nusuusta iyo adilada asoo la ifraadiye asoo la jamciyey labadaba waa ku timid thaqiilataani fi lmiisaan waa ifraad wاlwasnu yowmaidin اlxaq alwasn waa miisaan waa hal miisaan jamacna oo qur'aanka waa ku yimid faman haqulat mawaasiinuhu wanadacu lmawaasiina alqisطa almawaasiin waa jamcu miisaan laakiin miisaanku waa hal xabo jamcuna waa bictibaari lmawsuunaat waxaa la ictibaariyey waxyaabaha la miisaamayo ayaa badan jamciga waxaa keenaya waxaa loo jamciyey waa biictibaari lmawsuunaat oo waxyaabaha la miisaamaya fara badan marka miisaanada la sheegay waa mawsuunaadka ama miisaanka yowma alqiyaama waa hal miisaan wa gaalada ma la miisaamaya yowma alqiyaama miisaan ma lahan maxaa yeele waxa wax loo miisaamayo waa dadka acmaasha saalixada iyo xumaano labadaba la yimid amaa qof aan lahayn waxaba yaraatee camal saalixa maxaa miisaan loo saaraya alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnan wax wasniya oo maalinta qiyaamo gaalada loo joojinayaa ma jiraan wlxisaaba xaqun xisaabtuna waa xaq in la isxisaabinayo yowma alqiyaama waa xaq adilo fara badanaana tusinaysa min alkitaab wasunna waxayna ka mid tahay min aliimaani bilyowmi alaakhir maalinta qiyaamo rumaynta la rumaynayo waxaa ka mid ah aliimaan bilxisaab in xisaabta la rumeeyo falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin xisaabtu waa su-aalaha la isweydiinayo waa la ysla xisaabtamayaa xisaabta qiyaamo waa dhowr qaybood waa dhowr nooc dadku waxay iskugu jiraan kuwa aan la xisaabinayn gebi ahaanba iyo kuwa la xisaabinayo xisaabtooduna ay tahay bandhig wax loo bandhigayo iyo kuwa xisaabta lagula niqaashayo intaba waa leeyihiin kuwa aan la xisaabinayn oo jannada gelaya bikayri xisaabin walaa cadaab waatuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam in loo bandhigay dad aada u fara badan markaasaa la yidhi waa ummaddaada waxaana ku jira toddobaatan kun oo aan lana xisaabinayn lana ciqaabaynin bikayri xisaabin walaa cadaab yadkhuluuna aljannata bikayri xisaabin walaa cadaab jannaday gelayaan xisaab la'aan iyo cadaab la'aan riwaayadaha qaar waxaa ku yimid maca kulli alfin sabcuuna alfan waa toddobaatan kun kun walba oo toddobaatanka kun ka mid ah waxaa la jira toddobaatan kun maca kulli alfin sabcuuna alfan waa malaayiin waay malaayiintaasi ka mida min ummati muxamedin sala allahu calayhi wasalam jannada ayay gelayaan bikayri xisaabin walaa cadaab mana la xisaabinayo mana la ciqaabayo cukaasha ibnu mixsanaa ka mida radia allahu canhu uu nabigu yihi sala allahu alay wasalam anta minhum kuwaasi ayagu xisaabna arki maayaan cadaabna arki maayaan waa dad ilaahay u nicmeeyey qaybta labaad waa la xisaabinayaa laakiin xisaabtoodu waa mid bandhiga faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira nebiga muxuu ku fasiray xisaabtaasi calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi dalika alcarab caaishay midkaasi waa bandhig buyi man nuuqisha alxisaaba cudib marka xisaabtaas bandhigga ah waxaa la xisaabinayaa dadka mu'miniinta ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaray inay badbaadaan oo cadaabkiisa ay ka badbaadaan xadiid ibnu cumarna waa ku yimid inuu allah subxaanahu wa tacaala uu soo dhowaynayo qofka mu'minka ah fa yuqariru calayhi bidunuubih dembiyadiisu ku qiraya ma waadan waxaasi waxaa samaynin fii yowmi kada wa kada maalinkaa iyo maalinkaa dembigaasi dembigaa ma waadan gelin markaasuu leeya balaa yaa rab ilaahayo waan galay markuu dunuubtiisa dhammaan uu qirto allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay satartuhaa calayka fi dunya wa ana akfiruhaa laka alyowm adduunyada intaad ku nooleedna dunuubtan waa kuu asturay maantana waa kuu dhaafaya markuu dunuubtiisa qirto waa loo dhaafaya kaasi marka waa card iyo bandhig ee niqaash ma ah qismiga saddexaad waa qolo lagula niqaashayo xisaabta niqaashkaas maxaa ka dambeeya ciqaab iyo cadaabaa ka dambeeya man nuuqisha alxisaaba cudib qofkii xisaabka lagula niqaasho waa la ciqaabaya waa la cadaabaya waana xisaabka allah subxaana wa tacaala uu gaalada xisaabinayo yowma alqiyaama waa xisaab lagu fadeexaynayo oo fadaa'ixdooda iyo xumaanadooda lagu muujinayo oo dunuubta ay galeen lagu soo bandhigayo amaama alkhalaa'iq dadka hortoodaa la soo bandhigaya kadibna waxay u dhammaanayaan ila annaar xisaabtaasi aakhiro waa mid xaq ah laa shakana way dhacaysaa waa imaanaysaa walaa yaqtacuuna ahlu jannaha goy maayaan calaa axadin min ahli lmilla axad ka mida min ahli lmilla ay min ahli lislaam axad ahlulislaamka ka mida oo ehel waa diinka u goy maayaan annahu min ahli ljannati inuu ahlu jannaha ka mid yahay ow annahu min ahli nnaari ama inuu ahlu naarka ka mid yahay lianna cilma dalika maxaa yeelay arrintaa aqoonteeda muqayabun canhum waa mid ayaga laga maqnaysiiyey arrintaa aqoonteeda waa laga maqnaysiiyo aqoon uma lahan waa qayb laa yadruuna ma garanayaan calaa maadaa yamuutu qofka waxa uu ku dul dhimanayo ma oga a cala alislaami ma islaamnimuu ku dhimanaya ama cala alkufri mase gaalnimo ma oga buuyidhi walaakin yaquuluuna laakiin ahlu sunnuhu waxay leeyihiin inna man maata cala alislaami qofkii islaamnimo ku dhinta mujtaniban xaaluu yahay mid ka dheeraaday lilkabaa'iri dunuubta waaweyn waalahwaa'i iyo hawooyinka waa bidacdii waalaahaami iyo dunuubta qofkii ka fogaada yacni qofka asagoo ka fog dhinta oo islaamnimo ku dhinta fa huwa min ahli ljanna ahlu jannahu ka mid yahay liqowlihi tacaala ina aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat walam yadkur canhum denban allah subxaanahu wa tacaala dembi kamuusan sheegin wuxuu yidhi ulaa'ika hum khayru lbariya kuwaasi waa khalqiga kuwa ugu khayrka badan jazaauhum abaalmarkooda cinda rabbihim rabbigood agti jannaatu cadnin waa jannooyin nagaanshowe abaalmarkooda alla agtii ay ku leeyihiin waa inuu alla ku abaalmariyo jannooyin nagaashoy ku nagaadaan weligood faqradan sheikha raximahullah wuxuu uga hadlay mas'alo ka mida min masaa'il alcaqiida masaladaasina waxa waaye qofkii ka mida min ahli lislaam inaan loo goynin janno ama naar midna hadduu ku dhinto daahirka sida annaga nooga muuqato hadduu islaamnimo ku dhinto waa min ahli ljannana dhihi mayno waa min ahli naarna dhihi mayno sababtu waa maxay lianna cilma dalika muqayabun canhum arrintan waxay tacliil u tahay sababta aan loogu goyn karin janno ama naar cilladu waa maxay arrintan annaga waana laga maqnaysiiye buy yacni aqoon uma lihin qofkan muxuu ku dambaynayaa muxuu ku dhimanayaa haddii uu dhinto sida annaga noo muuqato waa islaamnimo laakiin baatinkiisa ma ogin waa arrin aan yani naga maqan wey ahlu sunnuhu marka wuxuu leeyahay caqiidadooda waxa waaye inaysan cidno wax u jarin mas'aladaanna mar dhowaan soo marnayoo saddex qowlaa ku jirta culammada qaar waxay leeyihiin al ambiyaa ayaa janno loo goynayaa cid ambiyada ka soo hartay oo janno looga markhaati kacayana ma laha qaarna waxay leeyihiin waxaa jannada looga markhaati kacaya qofkii allah iyo rasuulkii ay uga markhaati kacaan haddii allah iyo rasuul janno uga markhaati kacaan waa min ahli ljanna hadday naar uga markhaati kacaanna waa min ahli naar qowlka saddexaadna waxa waaye labadaas arin ee la sheegay maxay raaciyeen inuu allah uga markhaati kaco ama rasuulka ama mu'miniinta oo waxay ku dareen inay mu'miniinta uga markhaati kacaan qofka haddii allah subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa ay janno u gooyaan laa shaka janna loo gooynaya maxaa yeelay waxaan raacaynaa kitaabkii sunnada waxay noo sheegeen tabat yada abi lahabin watab maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab abu abuu lahab maxaan uga markhaati kacaynaa naaraa looga markhaati kacaya camar ibnu luxay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan ku arkay asoo naarta ku jira yajuru amcaa'ah asoo mindhiciradiisa jiidaya naarta dhexdeeda waxaan leenahay waa min ahli naar camr ibnu luxay waa min ahli naar maxaa yeelay xadiidkay ku timid inuu min ahli naar ka mid yahay waa loo jasminaya waa loo goynaya abu bakrin radia allahu canh maxaan u goynaynaa janna nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi abu bakrin fi ljanna wa cumar fi ljanna wa cuhmaan fi ljanna wa caliyun fi ljanna dadkaasoo dhan janna loo gooyo dadkaas allah iyo rasuulkii ay janno u gooyeen annaguna waxaan leenahay waa min ahli ljanna binasi lkitaabi wasunna taasi waa markii laga hadlayo acyaanta dadka laakiin markii laga hadlaayo wasfiga guud waxaan leenahay qof walba oo muslima oo islaamnimo ku dhinta waa min ahli ljanna qof walba oo kaafira oo kufri ku dhintana waa min ahli naar waa loo jasminayaa qofka mucayankaa laakiin waa inuu shari sharcigu cayimo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dad fara badan oo saxaabada ka mid ah ayuu janno ugu bishaareeyey ayagoo nool oo adduunyada jooga waxaa ka mid ah alcashara almubasharuuna biljanna tobankii jannada loogu bishaareeyey iyo inaan tobankaas ahayn oo ayaguna badan oo nebiga calayh isalaatu wasalaam uu janno uga markhaati kacay biacyaanihim cukaashaa ka mid a radia allahu canhu sida hadda aan sheegnay toddobaatanka kun uu ka mid yahay waxaa ka mid ah almar'atu sawdaa oo xadiid ibnu cabbaas ku jirtay radia allahu canh oo yidhaahda haddaad rabto inaad aragto imra'a min ahli ljanna midaan fiiri buy waa gabadhii suuxi jirtay ee nebiga calayh salaatu wasalaam inta uga sheegatay ayuu nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday in shi'ti sabarti walaki ljanna wa in shi'ti an dacuutu llaha laki haddii aad doontan ilaahay inaan kuu baryo waa kuu baryaya haddii aad doontana sabr jannaad leedaha la kala dooro waxay tihi bal asbiru waan sabrayaa bay tihi rasuulka ilaahay laakiin udcu llaaha lii anlaa atakashafa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala waxaad iiga barisaa markii aan suuxayo inaanan faydmin oosan aysan marada iga bidin ilaahay iiga bari maxaa taasay dhib ku qabtay ilaah uu barya subxaana wa tacaala wuxuu allah uga baryay ma aha inuu cudurka ka qaado laakiin waa inaysan faydmin markii ay cudurka ama xanuunkaasi u qabto ballanqaad waxay haysataa hadday sabarto janna janna loogu bishaariyey wuxuu kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam janno ugu bishaariyey caaisha radia allahu canha caaishana ka mid aha min alcashara waxaa ka mid ah umu sulaym radia allahu canha oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waxaan ku arkay fi ljanna waxaa ka mid a bilaal radia allahu canhu uu nebigu calayh isalaatu wasalaam yidhi innii samictu dufana calayka fi ljanna oo tobankana aan ku jirin waxaa ka mid a thaabit ibni qays radia allahu canh markuu yidhi anigu ahlu naarkan ka mid ahay oo nebiga calayh isalaatu wasalaam ayaan kor ugu qayliyaan markaan hadlayo waa markay soo degta qowlullahi laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti اnnabiy walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacd an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun wuxuu yidhi ani camalkayga waa bure maxaa yeel nebiga alai sala slam codka ugu qaada muddo dhanaa la waayo guriga ooyin la fadhiyay kadib aa nebiga loo sheegay calayh salaatu wasalaam waxaa la yidhi ninkii haabit ahaa sidaasuu leeyahay nebiga calayh salatu wasalaam wuxuu yidhi bal huwa min ahli ljanna ahlu janna uu ka mid yaha buu yidhi iska daa inu halnaar ka mid noqde waa min ahli ljanna marka dad fara badan oo noocaasuu nebiga alai salatu wasalaam janno ugu bishaareeyey qof walba oo daliilku ku yimaado in janno loogu bishaareeyey waxaan leenahay waa min ahli ljanna cabdullah ibnu salaam baa ka mid ah radia allahu canhu alladii kaana yahuudiyan faaslam nebiga janno ugu bishaareeyey calayhi salaatu wasalaam waxaa cajiiba dadkaas ayagoo ballanqaad haysta oo ayagoo adduunyada jooga la yidhi hebelow min ahli ljanna ad ka mid taha bishaaradaas ka warrama bishaare aad iyo aad u weyn waaye haddaad dhimata naar arki mayso muxuu adduunba ku falayaa hadduu ballanqaad haysto inuu janno galayo haddana maca daalika acmaasha saalixada aaday ugu dadaali jireen maysan dhihin marba haddii janno loogu bishaareeyey aan iska raaxaysanna adduunyada ilan jannaan gelaynaa fil aakhira ballanqaadaan haysanaa maya waa ka cibaado badnaayo wayna ka cabsi badnaayeen dadka kale aaday ugu dadaali jireen cumar radia allahu canhu asagoo janno loogu bishaareeyey ay wuxuu dhihi jire inta xudayfa u tago xudayfa aniga munaafiqiinta miyaan ku jiraa kuwa nebiga magacaabay calayh salaatu wasalaam uu kuu tiriyey ilaahan kugu dhaariya aniga ma ku jiraa wuxuu ka baqayaa inuu munaafiq noqdo muxuuna haystaa cumar radia allahu can ballanqaad ah inuu ka mid yahay min ahli ljanna arrintaasi kamaysan celin inay u ziyaadisa ilaahay khowfkii subxaana wa tacaala inay cibaadada ku dadaalaan inay daacaadka kororsadaan kamaysan hor istaagin bal way dhiiro geliso aaday ugu sii dadaaleen calaa kulli xaal masaladan waa mas'alo culammadu ay ku sheegaan fii kutub alcaqiida cidda daliilka u gooyo in janno loo gooynayo ciddi sharcigu uusan janno u gooynin hadduu dhinto narjuu lahu lkhayr khayraan u rajaynayna jannaan u rajaynayna hadduu qof saalixoo wanaagsan yahay hadduu qof xun yahan waxaan leenahay nakhaafu calayhi min cadaab illah ciqaabka allah iyo cadaabka allah ayaa looga baqayaa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed waalihi wasaxbi